afar iyo labaatanka janaayo sanad kasta maanta oo kale waxaa dunida looga dabaaldegaa maalinta caalamiga ah ee waxbarashada si la isu xusuusiyo ahmiyadda ay waxbarashadu u leedahay aadanaha saddexdii diseembar laba kun iyo sideed iyo toban ayaa golaha guud ee qaramada midoobay waxa ay ansixiyeen maalintan oo loo aqoonsaday maalinta caalamiga ah ee waxbarashada sanad kastana waxaa la qabtaa munaasabado kala duwan oo lagu weyneynayo maalintan iyo ahmiyaddeeda waxaa laga hadlaa tayeenta waxbarashada iyo sidii dhammaan muwaadiniintu u heli lahaayeen xuquuqda aasaasiga ah ee waxbarashada dalka soomaaliya oo ay hakadgeliyeen colaaduhu hanaankii waxbarashada waayihii dambe waxaa la hormarinayay waxbarashada oo noqotay adeegyada ugu horeeya ee dowladdu ay gaarsiiso xilligan bulshada agaasimaha wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee galmudug cali bashiir cilmi xuseen oo aan wax ka weydiinay maalintan ayaa ugu horeyn ka warbixinaya sida ay wasaaraddu uga qayb qaadato dabaaldega maalintan iyo xuska guulaha laga gaaray maalinta waxbarashada sidoo kale wacyigelinta ku saabsan caqabadaha waxbarasho eena horyaala ee bulshada si aan uga wacyigelino marka waxaan u qabanaa siyaabo kala duwan oo ay ka mid tahay siminaaro iyo kulanno wacyigelineed ee wasaaraddu ay samayso oo ay qabanqaabiso sanad walbo maalinta waxbarashada caalamiga ah ee afar iyo labaatanka janaayo olole waxbarasho aan samayno oo aan ugu talagalnay inaan ayada laftirkeeda aan runtii ku muujino maantan dabaaldegeeda iyo warbaahintoo sidoo kale aan xiriir fiican la samayno ama warbixinno aan u gudbino aan ugu talagalnay in maalintaani ay noqoto maalin ee bulshada soomaaliyeed gaar ahaan galmudug ay ogaadaan dhanka kalena agaasimaha ayaa bulshada galmudug waxa uu ugu baaqay in ay iska kaashadaan sidii loo hirgelin lahaa waxbarasho tayeysan waalidiinta runtii kaalin weyn ayay ka qaataan balse waxaan dhihi lahaa maanta fariinteeda halkan ugu gudbi lahaa inay kaalintooda firfircoon ay kor ugu sii qaadaan wacyigelinta ardayda ee ku saabsan muhiimadda waxbarasho tanina waxay gundhig u tahay in waalidiintu ay dhiirigeliyaan caruurtooda inay raadiyaan fursado waxbarasho oo dheeraad ah islamarkaana ay ku dhiirigeliyaan fahamka waxbarashadu ay tahay ay u leedahay ubadkooda qaar ka mid a ardayda iyo maamulada macaahidda dhuusamareeb ayaan dhankooda wax ka weydiinay fursadaha waxbarasho ee galmudug iskuulkeennu ma taarkadkiisu ma ahan lacag waa iskuul babliga waa free waxaa waaye dee ardayga maanta dhigtaahi dhammaantooda lacagtu muhiim ma ahan waxaa muhiim waxay tahay in waxbarashada iyo nidaamka iskuulka u digsan ardayga uu raaco waxaa waaye chargeska ardayga looga baahan yahay waa loo sheegaa waxaa la yidhahdaa ardaygan waxaa looga baahan yahay inuu waxyaabahaas yarka oo korontada iyo la xiriira lacag saddex doolara oo iska bixiyo lacagtaas saddexda doolar marka qofka hadduu yidhaahdo ma awoodo marka hore sistamka wax loogu diiwaangeliyaa inuu free iskuulka ku dhigto sidaas daraaddeed marka ciduu dib uma weydiiso haddii uu yidhaahdo waa awoodaana dee waa loo qoraa marka iyadoo waa awooda uu yiri marka qaar waxay dhacaysaa inuu bixi waayo oo ardaygii iyo waalidkii iyo wixii ku adkaato waxaa lagula macaamilaa waxay tahay qofkii dee hadhowdii iska bixi kara markii ay bil isku gaartana hadday ahaan lahayd building capacity-gii oo jaamacadaha deegaanadana aysan u badnayn laakiin ay u badan tahay jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho jaamacadaha kale taas anako ka duulayna in ardaydii tababaro iyo taraniino iyo waxyaabahaas aan u bilaawno qaarkoodna hadda xitaa aan bilownay qaarkoodna weli ay noo qorshaysan yihiin sidoo kale xitaa waxyaabaha kaloo aan rabno inaan qabanno oo noo qorshaysan ayadana oo aan badanaa ahmiyadda ugu muhiimsan inoo ah waxay tahay isdhexgalkii ardayda iyo sidoo kale jaamacadihii guud ahaan galmudug waxaa isi soo taraya fahamka waxbarashada iyo ahmiyaddeeda iyada oo magaalooyinka waaweyn guud ahaan subax kasta xilliyada waxbarashada iskuullada loo dareero waxaana xusi mudan in tuulooyin badani ay sanadba sanadka ka dambeeya isku howlayaan sidii ay u hirgeli lahaayeen macaahid ay ubadkoodu wax ku bartaan